dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay shirkan markii uu ku laabtay hargeysa iyadoo qaar ka mid ah dadka magaaladan ay aragtidooda ka dhiibteen wariyaheena khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ee wafdigu hogaaminaya markii ay ka soo degeen gegida diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu soo dhex maray dadweyne aada u tiro badan kuwaasi oo ku soo dhoweynayay wadooyinka waaweyn gaar ahaana jidka halbowlaha ee wadnaha ee magaalada hargeysa bartamaheeda mara iyada oo bartamaha magaalada hargeysa ilaa albaabka madaxtooyadana ay dadka hareeraha tubani sugayeen khudbadda madaxweynuhu ujeediyo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ugu horreyn tafaasiil dheeraada ka bixiyey marxaladii guddiyadii farsamo ee labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan shirka saddexda maalmood uga socday magaalada jabuuti ay isla mareen geesta kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa dadweynaha somalilan fariin u diray isagoo u sheegay waxaa laga rabo shacabka somalilan somalilan waxaa laga rabaa si aynu u gaadhno guusha oo nimankaa inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahayd ee aynu wada lahayn ee aynu wada dhisanay ee aynu maantana wada leenahay ee wixii dhexdeena aynu ka saxayno waxaynu u baahan nahay dhowr qodob baa lanaga rabaa ka hore waa nabadgelyo yaa dad sukunaya wax siinaya dee dad xabad suwasta yaayaa la hadlaya taa waxaanu leenahay haddaanu ceelya tugnanu adduunkii la soo hadalnay walaalayaal horta naabad aynu ku wada noolano xalkeena caqli aan ku dayno oo hala daayo qabaa'il hebla ay tiraysa qabail hebla ciidan su urursatay waa laba waxaa laga rabaa somalilan gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kuga shaqaysata oo aada dad fishan leh aragti dheer leh ubadkooda dowladba u dhisaaya dadka wanaag kula macaamilaya la maalgashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa soo hadal qaaday mahadnaq ballaadhan oo u jeediyey dowladaha jabuuti iyo maraykanka oo uu sheegay in wadahadalladan ay si weyn ugu hagarbaxeen dhammaan haddaynu somalilan nahay anoo afka dalka soomaliya dhan ku hadlaaya ciddii shirkaa soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrintaa labiiyo tobankii london laga bilaabay intii dambe sacsacnayd in lagaga wada hadlo iyo dowladda jabuuti oo xil weyn iska saartay howl badan oo u gashay aada iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa shirkani wuxuu kaga duwanaa kuwii hore waxaanu nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladihii ugu xooga weynaa shir ay iyagu soo qabanqaabiyeen wadaan oo dowladda maraykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qeybgeliyeen yurub euda oo dhan dowladaha yurub xafiiskii matalayay africa kii matalayay african union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihi loona xil saaray dowladda jabuuti inay martigeliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uu yahay madaxweynaha soomaali ah ee soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa laysku hayo oo mar kale murma dooda waxay tahay halka la iska diiday ee garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrintaa dhexdhexaad ka noqdo hogaamiyada maadaama ay horran tahay waxaan jecelahay inaynu u mahadnaqno geesta kale dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa isugu soo baxay hirtii waaberi ee saaka xaafadaha kala duwan ee magaalada iyagoo ku soo ururay jidka halbowlaha dadweynahan oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaan weydiiyey sababta ay halkan u yimaadeen iyo ujeedadoodii waxa ay tahay magacaygu waa maxamed xasan edi waayahay saaka maxaad usoo kala haday saaka waxaan u soo kala hadnay markii salaada subax la tukaday inaan ku soo dhoweyno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi khudbadiisii qiimaha badnayd uu ka jeediyey shirkii jabuuti aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waxaanu aragnaa in meel madan la ysugu yimid caalamku ay cid walba ka soo qayb gashay in la ysugu yimid lagana caddeeyey mowqifka somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ka caddeeyey sidaasaanu aragnaa faadimo yuusuf arax baa la yidhaahaa waxaan imi lixdii subaxnimo waxaan u imi farxadda somalilan iyo madaxweynaha yagu geesinimada uu ka dhiibtay golihii la ysugu yimi guud ahaanba dhowrkii maalmood ee shirkani uu ka socday magaalada jabuuti ayaa waxaa dadweynaha somalilan ay isha ku hayeen iyo guud ahaanba dadka soomaalidu waxaa ka soo bixi kara wadahadalladaasi khadar maxamed cakule v o a hargeysa
direct from Washington.